wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo ka koobnaa wasiiro iyo xubno kale maalmahana ku sugnaa gobolka awdal ayaa markii u horreysay la hadlay warbaahinta ka howlgasho gobolka waxaanay faahfaahin ka bixiyeen kulanada ay la qaateen qaybaha bulshada oo ay ku sheegeen adkaynta nabadgelyada gobolka iyo wadajirka somalilan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee somalilan siciid habane ayaa war-saxaafadeedka wafdigu soo saaray ka akhriyey madasha waxay isla garteen wafdiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulamadii ay yeesheen waxaa la isla gartay kow in laga wada shaqeeyo adkaynta nabadgelyada guud ahaan gobolka waxaa kale oo kulamada lagaga wada hadlay in la caddeeyo bulshadana la xasuusiyo shacabka gobolkani inuu yahay shacabka ka mida shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan aanay yihiin dadkii aasaasay somalilan taariikh fogna ku leh aanay jirin wax la yidhaahdo outher state iyo cid kale oo sheegan karta oo ka arrimin karta arrimaha gobolkan iyo danihiisa haddaba ugu dambayn wafdigu waxay ku baaqayaan shacabka guud ahaan adkaynta midnimada wadajirka iyo danaha bulshada in laga wada shaqeeyo sidoo kale wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ee somalilan maxamuud xasan sacad ayaa dhankiisa isna jawaab ka bixiyey hadal uu yidhi ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed kaas oo ahaa inay rabaan maalgashi ay ku sameeyaan dekedda saylac xilli uu la hadlayay aqalka baarlamaanka etoobiya wasiir sacad ayaa carabka ku dhuftay in etoobiya aanay rabin maalgashi balse uu maalgashigu leeyahay nidaam iyo hab lagu heshiiyo oo looga wada hadlo
deked waa la maalgashan karaa dekedda berberaa dad baa inala maalgashaday deked marka lagula maalgashanayo shuruuc bay leedahay contract baa la galaa somalilan deked in laynala maalgashado waxba kama qabto madaxweynena uu ka jawaabay inay tahay marka ay daruuri noqoto in mugtahay ta ku xigta ay noqoto mid baa laakiinse meesha taalla aada weli fahmi laadihi dadka kalena u fahmay waxa weeye deked la wada maalgashado meesha kama hadlaysa etoobiya waxay ka hadlaysaa dhul la siiyo oo iyadu deked ka samaysato dhula layskuma siiyo nooca mawduuca meesha yaalli berbere waxa weeyaan orredy mugtaa etoobiya waa loo bandhigay haddii maalgashi inay gashato rabto tu kale haddii saylac ay noqoto dee waxaa lala maalgashadaa wax laysla ogayoo dawladda jirtay halkaa iyaa heshiis lala galaa laakiinse waxa weeyaan mawduucu aada u fahmoo dhuuxa boqol goor aan ku celcelinay etoobiya dhul bay rabtaa saylac bay rabtaa iyadu inay maalgashatay rabtaa taasina waxa weeyaan de dee dhul laysma siiyo maalgashi waa laga heshiiyaa laakiinse dhul laysma siiyo mawduucu waa halkaa weeya isagana waad maqlayseen dhowr goorra waa lagu celceliyey xubnaha wafdiga oo la weydiiyey sida ay u arkaan hadal uu dhowaan kaga soo horjeestay gooni iskutaagga somalilan ugaas cabdirashiid ugaas doodi oo dhowaan lagu baahiyey hadalkaasi baraha bulshada ayaa waxaa jawaab ka bixiyey wasiirka wasaaradda qorshaynta ee somalilan doctor axmed buuxani ugaas cabdirashiid waa dhaqankayagii waa baabkayagii sare xurmad iyo sharaf iyo karaama u haynaa waxaana weeyaan ugaaskii sigaali tubnaad ee samaroo yeesho sidaa awgeed annagoo siyaasiyiina arrintiisa kama hadli karno arrinkaa waxaa nagala wareegay dhaqanka gadaguusi oo dhammaystiran iyaga ayaa arrinkiisa galaya waxayna noo soo gudbiyaanna diyaar banu nahay hadalka wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici ayaa wuxuu ku soo beegmayaa wakhti xubnaha baarlamaanka somalilan dhowaan u gudbiyeen madaxweynaha somalilan lifaaq sharci oo ku saabsan wax ka qabashada tabashooyinka awood qaybsiga siyaasadeed ee ay qabaan bulshada reer awdal haashim sheekh cumar good v o a boorama